maamulka gobolka shabeellada hoose iyo weliba kulan amniga loonku hadalaayla qaaday bulshada maamulka iyo saraakiisha ciidanka deegaanka jaziira intuusa kulanka dareer iyo weliba loonku dooday sidii uun wada shaqeey lahaayeen bulshada iyo laama ammaanka si loonku horseeda walkastoo dhibaato ka eh amniga deegaanka kulankiiyo weliba ku qeybgalaya maamulka gobolka shabeellada hoose iyo kan deegaanka odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidanka ammaanka gudoomiyaha deegaanka jaziira cabdulaahi maxamed nuur iyo weliba uusan ku horeen ku hadala iyo muhiimada kulanka lanqoobadi madasha maanta waxaa isugu nimid inaan ku dahfurno xaq ka mid ah xuquuqda muwaadiniinta iyo xuquuqda dowladda isku leeyihiin sida aan ogsoonnahay qofka muwaadinka ama muwaadiniinta waxay xaq u leeyihiin xuquuq ayay leeyihiin sidoo kale iyagana waxaa lagu leeyahay oo dowladda ay ku leedahay waajibaad sidaas si la mid ah dowladana waa intaa in la mid ahay leedahay waajibaada iyada laga rabaa xuquuqna way leedahay xuquuqdeeda waxaa ka mid ah marka in ay canshuuro ka qaado sidaas si lamid ahna waajibaadka waxaa ka mid ah muwaadinka saaro saaran in canshuur bixiya uu noqdo waxaana ku mid ah odayaalka dhaqanka deegaanka jaziira oo kulanka qayb kuhayn iyo waliba iyo ballan qaadana in yoolaamo ammaanka iyo maamulka kula shaqeey doonaan amniga deegaanka sidii loo horumari lahaayeen waxaan maaragtay bulshada soomaaliyeed u sheegaynaa iyo madaxda iyo saraakiisha intaba in ay macnaha jaziiro inay maaragtay xaqna ay ku leedahay dowladda xaqna ay ku leedahay dowladdu ay shacabka ku leedahay jasiira laakiin wax badan inay ka baahantaha gobolku wax badan aan uga baahanaa islaanaha admay jiraan waa mide midowgii maamulada oo jasiira ay la laheeda shabeella hoos kontaaktigeedii wixii hadda ka horreeyey saraakiishii hore siyaasiyiintii hore odayaashada usoo jirkayo hore waxay ku guuldaraysteen inay saanoo kale isoo hor fadhiistaan gudoomiye ku-xigeenka qorsheynta gobolka shabeellada hoose bashiir maxamed yuusuf iyo weliba usina ku hadalay muhiimada nabadiya nata bulshada maamulka lasoo magacaabay halkan loo soo diray iyo bulshada haddaysan wada shaqaynin horumar ma imaan kara waxaan rabnaa marka haddoo alla yidhaahdo bulshada odayaashiinna waxaad tihiin bulshada indheheeda bulshada indheheedaa tihiin waxaa idinka dalbanaynaa waxa aad nagu leedihiin bulshada hoggaankeeda maadaama aad tihiin meesha aad soo fadhiisateen waxa aad nagu leedihiin annaga waa u istaagaynaahe waxa dowladda koonfur galbeed iyo maamulkeeda uu idinku leeyahay in laydinka helo ka dambeyntii gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare iyo sheegay intay ka maamul ahaan iyo ku shaqeey doonaan sidii deegaankan helo lahayen wal alla weli xuquuqee wasaleeya usananka baaqi bulshada inuu maamulka la shaqeeyana waxaan ka ballan qaadaynaa maanta wixii ka bilaawdo in gobolka shabeellada hoose uusan idin moogaanaynin mar walbana uu garabkiina taagan yahay wax allaale wixii xuquuq ah ku leedihiin gobolka shabeellada hoose qoondadiina inta idinkaga soo aaday inaad heli doontiin boqolkiiba boqol taas ayaan idinka ballanqaadaynaa gobolkaas ayaad ka mid tihiin in allaale inta idinkaga soo aado degmada afgooya hoos timaadiin inta idinkaga soo aado oo xuquuqdiina inaad heshiina maanta ka bilaabataan ballanqaadaynaa maantana waxaa idin daafuraynaa in kastamkii uu yeela lahaa deegaanka jasiira ee gobolka shabeellada hoose kastamkaas waa mid ofishal ah maanta kadibna uu u furan yahay dowladnimo loogu shaqaynayo dadkana loogu adeegayo